dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ayaa bilowday howlgallo lagu banaynayo goobo ay horey u deganaayeen ganacsato kuwaas oo dowladda hoose ay sheegtay in ay goobahaasi ahaayeen meelo aan ku habboonayn dadka laga raray halkaas ayaa iyaguna cabasho soo jeediyey hase yeeshee dowladda hoose ayaa isla markiiba ka jawaabtay cabashada dadweynaha iyo ujeeddada ay goobahaas u banaynayso weliya shaafici cabdulqaadir warsame ayaana warbixintan ku eegaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa horey dowladda puntland uga hirgelisay barnaamij ay kula wareegayso dhulka dowladdii dhexe soomaaliya ee ay deganaayeen dadka shacabka iyo banaynta wadooyin ay dowladdu ka samaysay gudaha magaalada gaalkacyo iyadoona qorshahaasi uu saameeyey ganacsato badan ganacsatada degan suuqa xeradaya ayaa horey looga soo kiciyey barxadda bangiga iyagoona muddo siddeed bilood ah ku ganacsanayay suuqa xeradaya hadda ayaa dowladda hoose degmada gaalkacyo bilowday qorshe ay ku kicinayso ganacsatadaasi ganacsatada ayaa ka cabanaya qorshaha ay dowladda hoose degmada gaalkacyo ay wado haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka ganacsatada ee ku ganacsada suuqa xeradaya oo ka hadlaya aragtidooda waxaan leeyahay madaxweyne maalin walba afar bilood markii la joogo ayaa shicibka puntland la jebiyaa suuqyo beena hanti furashaha oo la rabo islaamaha xoogaaga yaanyada ay aruursadaan lacagtooda in la yidhaahdo boost baa laynaga gadanayaa boost baa laynaga siinayaa waana la furtay adinkaana sabab u ah sababtaa dhallinyaradeenna shaqo ma lahan ninkii jaamacad ka soo barda shaab oo cabaya ma fahanteen naga daay qallaasaha iyo dhibka magacayga waxaa la yidhaahdaa suuqyada waxaan ahay hudhayla waxaan ahay dadka dega barxadda xerodayax ha yeeshee doraad waxaa nala shiray qaybka puntland balan ayay naga qaadeen balantay naga qaadeen waxay ahayd in iyagoo gacmahana iyo boosaska ayna siiyeen ayna geynayaan saakana burbur iyo jajabin iyo kutumasho iyo dhaariyo hanjamaad waxaanu rabnaa dawladdu inay shacab baanu nahay lugihii waddanka ku taagnaa baanu nahay inaan dawladda iyo dalkanaga nala naxsin waxyaalo badan baan soo marray wakhtiyo badan baan soo marray dhibka iyo jabinta saaka idiin muuqataa wax yar baan dadka dhulka lahayn dadku asagaa fawdo ah asagaa amaamiirta iyo sharciga dawladda u hoggaansami waaye waa dad dhul leh labaatan qof ma dhamma dadka dhulka aan lahayn ugu dambayntii duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tumey ayaa ka jawaabay eedeymaha ay dowladda u soo jeediyeen dadka ganacsatada ee ku ganacsada suuqa xiradayax bismillaah dadkaani waxay deganaayeen meel oo oo laamigii iyo xerada dhexdeedii biliceeda aada uga cayaaray waana meel macnaha waxay ahayd sharci daraayo oo aan loogu talagelin inay degaan iyaguna way ogaayeen taas dowladduna way ogeyd dadka magaaladana oo shacabkana way ogaayeen saakay waxaan go-aansanay inaan dadkan meesha ka rarno runtii asbuuc bay nagu qaadatay inaan rarno sababtaa nagu qaadatayna waxay ahayd amarkan amar fulay bu ahaa oo dadkan in meesha laga raro oo la banneeyo dadkani waxay u badnaayeen dad awal suuqii hore laga soo raray oo hoolashan loo diyaariyey laakiin nasiib darra waxaa dhacday in ay waayeen boosaskii markii hore aan oo saxda ahaa ee suuqa deganaa tan labaadna inay yihiin dad danyar ah oo u baahan runtii in la badbaadiyo waa u tegey waa dhex galay qof qof baan u waraystay waxay ii sheegeen inaysan hool hoolalka la dhisay aysan boos ku lahayn hoolashii markaan tegey oo soo fiirfiirshay hoolashu waa bannaan yihiin cid ku ganacsanaysana ma jirto dadka ku qoranna dad ganacsataa maaha se mawa joogaane go-aanka aan qaatay wuxuu yahay inaan dadkan meesha laga fujiyo boosaska bannaan oo hoolashaana la geeyo hoolasha waa soo tirokooday tirokoob baan soo samaynay dadkana meesha degana waa tirokoobna boosas badan baa bannaanaanaya oo hoolasha ka soo haraya dadkani lama barakicin meel saxaa la dejinaya qof boos loo waayayana ma jiro qof walba boos loo diyaariyu tegaya waan damacnay si nidaama inaan u gelino oo qof walba asagoo meeshiisa degan inaan dhanaano gudaha u guo laakiin dadku way naga diideen taa way ka dhaga adeegeen haddana saas baa keentay in maarata qof walba alaabtiisa loo raro gudaha loo geliyo marka ciddii boosla-aan ku dhacdo oo oo wax ka khaldamaan waxaa jooga koox dhalinyarada waxaa jooga oo shacabka xaggiisa ka timid oo bulshada rayidka mateleysa saddex wiil iyo saddex bilood baa jooga iyagaa bulshada shacabka ka yimaadeen oo lagasoo laga soo xulay iyagaa waxala habeynaya ku dhex jira oo hawshooda u dhammaynaya dadweynaha marka waxaan rabnaa inaan si khalada loo turjumin oo wax khalada laga dhigin waa nidaam waxbaa loo nidaaminaya suuqa in loo camira la rabaa qoraxda in laga kiciyaa la rabaa wasakda iyo inay biyuhu roog marku doo meesha ay ku dhibaatoobaan baa la diidayaa qof boos la-aanna ma dhacayo qof walba boos buu degaya shacabka waxaan ku baaqayaa mar kasta inay dhinaca wanaagsan wax ka fiiriyaan anagu dhinacii naxariista badnaa baan wax badan ka raacay oo waxaan xeeriyey dadkani inaysan cillo ku soo dhicin qofna boosla noqon iyagaana hormariyey oo qofkii maqan hadda qofkii joogaan ka hormariyey waxaan odhan lahaa dadku yaysan iyagu isdhibaatayn oo meel kale aadin ha soo degeen hoolashooda hoolasha u bannaan yihiin hoolasha markay degaan oo ay suuqa camirmo marka kabacdi wixii ay u baahan yihiin oo kale hanagala hadleen oo hadheen waxaana loo qabto shaafic cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkacyo